ciidamada ruushka ee kusii shaqeeya magaalada kiyev ee caasimada dalka ukrain iyo magaalooyin kale oo muhiim ah taasoo qayb ka ah qorshaha ridista dowladda ukrain ayaa u muuqda kuwa lumiyey dardartii ay dagaalka ku bilaabeen saraakiisha maraykanka iyo kuwa reer galbeedka ayaa sidaasi sheegay jimcihii shalay qaraxyada iyo rasaasta ayaa ka sii socda qaybo ka mid a caasimada ukrain jimcihii shalay oo ay weheliyaan aagaga ku dhow kharkef ee waqooyiga iyo kherson ee koonfurta iyadoo ciidamada ruushku ay si tartiib tartiiba usii wadaan weerarka ukrain sarkaal sare oo ka tirsan gaashaandhigga maraykanka oo aan magaciisa la shaacin oo warfidyaanka u warramayay ayaa sheegay in ciidamada ruushku tan iyo markii ay duulaanka bilaabeen ay soo furteen in ka badan laba boqol oo gantaal laakiin sarkaalka ayaa sheegay in sirdoonku ay muujinayaan in howlgalku aanu u socon habsami sidii ay filayeen taliyayaasha ruushku horumarka ruushka ee kiyev gaar ahaan waxaa u muuqdaa inuu hoos u dhacay magaalada kiyev madaxweynaha ukrain volodimir zelenski waxa uu doonayay inuu isu keeno taageerada qarankiisa isagoo diiday wararka xanta ah ee sheegaya inuu ka cararay magaalada waxaana uu ku adkaystay isaga iyo saraakiisha kale ee dowladda dhammaantood waxa uu sheegay inay u joogaan halkaasi iyagoo difaacaya madax bannaanida iyo dowladnimada dalka ukrain laakiin saraakiisha ruushka ayaa ka hor yimid jimcihii in ciidamadoodu ay horumar la taaban karo aanay ka samaynin waxay ku tilmaameen dadaalka lagu ciribtirayo khatarta argagixisada mid ka mid a baraha bulshada ayuu major generaal igor khonchakof oo ka tirsan ciidanka ruushka uu ku sheegay in ciidamada dalkiisu ay naafeeyeen in ka badan laba boqol oo xarumo ciidan oo yukrainiyaan ah iyo tobanaan baytariyada difaaca hawada iyo saldhigyada raadaarka halka ay burburiyeen tiro yar oo ah diyaaradaha dagaalka ee ukrain helikobtarada iyo weliba gaadiid dagaal militariga ruushka ayaa sidoo kale sheegay jimcihii inay la wareegeen garoonka istaraatiijiga ee hostomel ee waqooyi galbeed ee kiyev sheegashada ruushka si dhaqsa a looma xaqiijin laakiin maamulka ukrain ayaa sheegay in dagaal culus uu halkaasi ka dhacay wasiirka arrimaha dibadda ukrain dimitro kuleba ayaa dhanka kale cambaariyey waxa ugu yeedhay gantaalada argagaxa leh ee lagu garaacay magaalada kuwaasoo qaarkood ku dhacay qaybo rayid ah dhanka kale duqa magaalada kiyev oo hore u haystay koobka feerka culus ee adduunka vitali krisichko ayaa sheegay in magaalada ay gashay weji difaac wuxuuna ka digay in qaswadayaasha ruushku ay sii socdaan saraakiisha reer galbeedka inkastoo ay ammaaneen ciidamada ukrain waxay ka digeen in xaaladdu tahay mid caadi ah waxayna xuseen in wax walba ay si deg dega isu bedeli karaan gaar ahaan marka la eego in saddex meelood laba meel boqol iyo sagaashanka kun ee ciidamada ruushka ah ee ku sugan xadka ukrain aanay weli ka qayb qaadan dagaalka isbahaysiga neto ayaa jimcihii ballan qaaday in ay sii wadi doonaan taageerada ay siinayaan dowladda ukrain iyo militariga waxayna ka digeen inay qaadeen tallaabo aan horey loo arag oo lagu xaqiijinayo ammaanka xubnaha isbahaysiga